bismillahi raxmaan raxiim dowladda puntland waxay marar badan caddaysay kuna celcelisay in somalilan iyo al-shabaab ay leeyihiin xiriir dhow iskuna milmeen oo ayna hadda si wada jir ah uga howlin karaan buralada galgala dowladda puntland waxaa duulaan lagu soo qaaday labadii juun taliskeeda ciidanka badda ee balliqadar ee puntland ee ku yaal buraleda galgala duulaankaas ayaa waxaa hogaaminayay sarkaal ka tirsanaa guutada sideedaad ee malasiyaadka somalilan oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi bataar haddaba toddobadii juun mas-uul maamulka somalilan u hadlay oo la yidhaahdo injineer faysal cadwaraabe wuxuu caddeeyey inuusan jirin wax la yidhaahdo shabaab iyo daacish wuxuuna ku daray al-shabaabkii ay laayeen ciidamada puntland inay ahaayeen ciidamo kale oo isagu ogaa magacyo kalena uu ugu yeedhay isagoo ku sii daray mas-uulkaasi u hadlay somalilan in la laayo dhammaan ardayda reer puntland ee wax ka barata jaamacadda camuud ama somalilan oo dhanba haddaba dowladda puntland waxay u sheegaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in hadalka mas-uulkaas uu yahay caddayntii ugu dambaysay ee ay puntland ku caddaynayso in somalilan iyo al-shabaab isku mid noqdeen ayna puntland dagaal kula jirto isbahaysi ballaaran oo duulaan ku ah amniga mandiqadda oo dhan sidoo kale waxay dowladda puntland u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in xubin ka tirsan al-shabaab oo loo soo diray in ay isku qarxiso shacabka puntland oo ay ciidamada kahor oo ciidamadu ka hor istaageen